deegaanka califool dheere oo hoostega degmada mahadaay waxaa godoomiyey fatahaadaha webiga shabeelle taasi oo ilaa iyo saddex jiho deegaanka kaga beegan waxaana sare kacay sicirka micilshada maadaama dhanka bari ee deegaanka oo keliya ay furan tahay islamarkaana ay masaafo dheer ay soo maraan gawaarida sida shixnadaha micilshada ganacsiga ee deegaanka taasi oo dhalisay inuu sare kaco ganacsiga oo idil axmed nuur macalin axmed oo ka mid ah bulshada deegaanka califool dheere ayaa radio wisnaa u sheegay in xaaladda deegaanku ay tahay mid liidata bulshadana ay ka dalbanayaan gargaar deg deg ah cid kasta oo garab siin karta
deegaanka xaalada odhooma oo ay sheeg fatahaadu awgeed ah ayuu ku jiraa waxaa u furan laba wado oo bari u baxda wadooyinka kale ee koonfur iyo qoraxsan waa ay xiran yihiin xaaladaasaa deegaanka ka jirta iyadoo biyo biyo la-aana ay dheer tahay oo deegaanku ceelbiyo uusan lahayn xarun caafimaad iyo xarun waxbarasho iskuullana uusan lahayn
adeegyadii ganacsiga axmed nuur adeegyada ganacsiga halkay usoo maraan deegaanku
waxay usoo maraan isheeg dhinaca bariga ku imaadaan biyo cadde iyo miir taqwo ilaa xeebtay ku imaadaan saagaceele iyo washiiq
waayahay marka ay ka imaanayaan dhinacan mahadaay iyo laajoar xigta iyo marka ay halkaas ka imaanayaan soo safarka ma kala dheer oo sahaydu wakti dheer ma qaadanaysa inay timaado
in badan wakti dheeray qaadanaya waxay qaadanaya inay maalmo badan ay isheeg kusoo jirto mahadaay adiga wax raashin ama ka imaan kara ma jiraan hadda wax yar oo waxaa jiro isheeg khudaartoo kala duuman yaryar oo hadda lagu lagu soo qaado oo mahadaay iyo looga soo qaado oo iyadan rafaad badan loo soo maro oo doontu meel kasta aysan mari karin
waayahay maadaama deegaanku godan yahay biyuhuna ay markaasi xireen oo ay meel fog ay usoo marto micishadii balka waran inay qiimo koror uu ku yimid ma laga yaabaa ganacsigii
in badan waa ku yimid waa dareemi kartaa inuusan meelaha kale lamidahayn meel go-doonsan oo isheeg raashinkeeda iyo safarkeediba kilomitirka ku imaan jiray in ka badan oo ku imaanayo oo xagga isheeg raashinkii dadka deegaanka iyo dadka isheeg ganacsatada culays walba oo ku imaado dadka miyiga ku nool xitaa ay saameynayso si loo samata bixiyo dadka deegaanka califool dheer ee culeysyadu ay ku ragaadiyeen muddana markaas ay kusoo laalaabanayeen maxaad ku baaqi lahayd maamulada hay-adaha iyo cid kasta oo arrinkani uu khoseeyo
dadka uu qoseeyo amba state ha noqoto amba isheeg ha noqoto mid dawladda dhexba waa ay ka warqabaan sida aan rajeyahayo oo deegaankan dad badan oo isheeg in badan ku matela waa ay jiraan dadkuna waa ay ka warqabaan intaan ka warqabinna saxaafadaha in badan waa loo gudbiyey ismayna in ay gaarsiiso dadka ay qusayso oo isheeg stateka hirshabeelle oo deegaankan uu ka tirsan yahay hoosna tagiyo intaasaan ugu baaqayaa deegaanka califool dheere ee degmada mahadaay sanad waliba waxaa saameyn ku yeesha fatahaadaha webiga shabeelle oo kusoo rogmada